dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo rogaal celintiisana aad maqashaan lixda maqribnimo ee caawa barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa mawduucaan isleenahay waxa uu ka hadlayaa haweenkeena soomaaliyeed toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan waxay aaminsan yihiin in xafiis la tagay dhibtahay in cvga lagugu soo celiyay dhibta habeen baa lagu soo celiyey shaqa in la raadsado qof wejigiisa la hortago loo soo diido shakhsiyadda waa marka weli lunsan ani ahaan waxaa aaminsanahay boor shakhsiyan inna loo dhiso waa waraysigeena qaybtiisii labaad oo ahaa maxay hablaheena ugu yaryihiin goobaha shaqada oo ay ugu badan yihiin goobaha tacliinta dhammaadka barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan haweenkeenu wadoon waxalyeeya dacada markii ciidda hooyiyo hilooga baahdana wa hormoodka qudhahee runtii runtii laysku halayn karo anigoo caaisho nur aadan ah waan idiin tabin doonaa farsamada waa qaalid xuseen sheekh abuubakar mar kale iyo barnaamijka haweenkeena soomaaliya sannadihii dambe waxaa kordhay gabdhaha waxbarta jiridda arrinkan waxaad ka garwaaqsan kartaa dhammaan goobaha loo tacliin tago sida jaamacadaha iyo iskuullada waxaa ku badan muuqa hablaha kolka loo eego tobannaan sano ka hor badashada hablaha cilmidoonka ah waa natiijo ka timid baraarug dhawaandhalad ah oo ay heshay bulshadeena tani waxaa loo aqoonsaday fafaale wanaagsan oo soo kordhay hadda waxaad heli kartaa gabdho dhigta kuliyado kala duwan leh himilo sare dadaalka hablaha ee tacliin kasbashada waxaa ku yimid isbeddel balse waxaa su-aal la gelinayaa heerka shaqo helidooda ma u dhigantaa sida hablaheena uga dhex muuqdaan goobaha tacliinta isla arrinkan ayaa nala wadaagnay faa'ise maxamed jeete ilhaan maxamed xasan iyo wiilo daahir xasan oo ah hablo kasoo kala baxay kuliyaad kalajaad ah toddobaadkii hore ayayna marti inoogu ahaayeen barnaamijka haweenkeena waraysigeena qaybtiisii labaad ayaana ku dhagaysan doontaan toddobaadkan waxa weydiinta ah hablaha ayaa ka gaabiyey in ay shaqada raadsadaan aragtidaa dad badan baa qaba ka jawaabayso wiilo
waxaa dhiiraha goobaha shaqada waxay sababta u gaabiyeen gabdhaha waxaa keeni karo kale yacni inay gabdhaha iska xushood badan yihiin mideed kale gabdhaha ma jecla yacni meesha maanta lagu soo celiyo dulqaad u baahan tahay waxaa loo rafaada lama helaalaha yacni adada markaa jacel soo dhamayso kale inaa hore shaqa ma ka helaysid inaa wax badan raadsid oo dadka baratid waaye dhedheer ma lagu helayo marka dulqaad badan u baahan tahay aa ku dadaashay sidaa ku heli laheed yacni rafaad maxaa laha raaxa ka dambeysaa laha yacni waxaa dhihi lahay gabdhaha sababtay ku heli lahaayeen maxaa shaqada ugu gaabina waxaa waaye dhibka ma jecla gabdhaheen waxay jeceliyiin hore markii hore kasoo dhameeya in hore laga helo shaqada taasna yacni ma dhacaysaba adi meeshaa ma sameysan adi meeshaan dad kale iskalema marka kale ay imaadaan goobaha maxaa shirkadoo kale markay imaadaan yacni caqabadii kale kulmay gabadhii oo kale shaqa u qalmin oo kale la siinaa haddii kan waxaa laa noo soo laab soo noqosona si looga marka dambena way ka caajisay ayadana taasna waxaa waay daliil u tahay waxaa waay shirkadii oo kale dadka madaxda oo kale waxay dhahay naag maanu shaqaynaysa waxba qaban karta waxaa waay way liidaa yacni inay shaqadaas kasoo bixi karna u malaynayo laa gabdhaha in laga dhiirigeliyo haddii laga dhiirigelin lahaa shaqadooda yacni way raadsanaa wayna kasoo bixi lahaayeen marka saasaa dhihi lahay sababta uu gaabinaya waa sababtaas waa in iska xishoona xishoodkaasna way keeni kartaa iyo dhibkaas ay rabin intaasba way keeni kartaa yacni
waa tahay isla hadalkiina su-aal ayaa iiga soo dhex baxday oo ah kuliyaad iyo jaamacado kala duwan ayaad ka soo baxdeen sidaad ka dhawaajiseenna gabdhaha celceliska badan iyo in wixii waqti lagu bixiyo way ku adag tahay ama waa ay la fududaanaysaa inay wixiiba iska dayso iyadii oo intaas oo waqtiga soo gelisay wax soo baranaysay afar sano lix sano intay doontaba ku qaadatay waxbarasho sooma mudneen kuliyaadka iyo xitaa inay qeyb ka qaataan ama jaamacadaha in loogu soo marka horeba loogu soo daro waxbarashada inay usoo yeeshaan waxa ay baranayaan siday dulqaad ugu sameynayaan oo ay baajka u sugayaan ama mastarka u sugayaan in qudhowda lasoo baro shaqooyinka marka la raadsanaya xitaa caqabadaha lagala hor iman karo iyo dulqaadka loogu baahan yahay markaas howsha ama ay aadayaan ama ay ka doonanayaanba shaqada waxaan siinayaa faisa haa arrin wanaagsan waaye laakiin ma aha mid oo dadka soomaaliyeed ku baraarugsan yihiin soomaalidu inta badan waxay ogyihiin inay dumarku lafdhabar u yihiin inay wax badan u qabtaan laakiin abaal badan uma hayaan waxaa arkay aniga goobaha inta badan waxaan waxbaa ba- a- anoon si markaas ulajeed iga ahayn aan arkaa marka wax kastoo aan arko meelaha waa waa waa meel xusuus quraan ku qoraa kasoo qaad hadda goobaha waxbarashadoo kale haddaa tagtid waxaa arkaya shuruudaha ku qoran waxaa waaye ee laba cunug hadday isku aaba yihiin diskoontiyay leeyihiin arkay aa ku arkay labada cunug haday isku aaban yihiin discountiga leeyahay saas waaye ama saddex hadday yihiin oo kale discountiga leeyihiin waxaa hadday isku hooyo yihiinna maya hadday isku hooyo yihiin nolosha nooguma qornaallah soomaaliya waxaa ka jiro saddex cunug oo saddexduba agoon oo isku wad hooyaha jiraan waxaa jira saddex cunug oo oo hooyadood lagu dayacay oo ayada maskiinaho yaanyo gadoo iskooladii dugsiyada ka bixiso Ee, shuruudihii meesha ku qornaa kuma jiraan labada cu- ilmaha hadday isku hooyo yihiin iyo isku aaba yihiin kuma qornay hadday isku aaba yihiin ee, lacagta diskoona loo reebayaa ku qoran hadday isku hooyo yihiin xaq ma laha miyaa hooyadu xaq ma laha miyaa lacagteeda ee bixiyo ayadoo maskiin oo yaanyo gadayso jaad laamin ku gadayso hadday doonto caano gadayso xaq ma laha marka maxaa bara- ee, jaamacadihii iyo goormay tababaro gabdhihii sii hayaanoo xuquuq maba loo ogolo marka hore qofka xuquuq loo ogolyahay kabacdiyaa wax loo ogolaada wax la siiyaa mogta qofka jaamacadihii gabdhihii markay ka baxaan haddii qof hadii ay arday qaadanayaan hal wiil ay qaadanayaan oo ayaga markaas ehel la ah haddii kalena maba awoodaan tababar haddii la bixiyayo laba gabdhood markii lasoo qoro lix wiil todoba wiil lasoo la siiyaa tababarka marka caqabadaha dhan kasta way jiraan waxaana looga bixi karaa oo keliya gabdhuhu inay waxbartaan ay dulqaataan ay kambaniyo samaystaan ay shaqaystaan ay caqligooda iyo maskaxdooda isu keenaan oo ay isku dayaan inay ay- ayagu si adduunyada wax kastoo biniaadanku isku daya waa la gaaraaye inay gaaraan inay shaqo qof u maraan inay ka xoroobaan oo iskood u shaqaystaan xataa ugu yaraan Ee, waa tahay isla su-aashaas iyo ee, waxaan siinaya ilhaan horta markii hore dad oo duruuf kasoo baxayaan ba in wax la bartaaba laisku hayay hadda waxa waxbarashadii yaa la helay marka shakhsiyaddii in loo kordhiyo hadda u baahannaha marka ilmaha la korinayo mar waa gurguurta hadda socod istaagi baa haysanaa marka waxaan rajaynayaa gabdhaha oo wax bartay oo anagu ka mid nahay inaa u iftiimino waayo aniga hadda galaaska oo waxay igala baxay afar iyo to- laba iyo toban gabdhood baa ku- saf- kuliyaddii hore igala baxday laba ka mid a ku shaqaysanaa tobankii kaleeto hal maalin nus- toban doolar oo shaksiyadooda ugu shaqaysta ilma soo gelin waxay aaminsan yihiin in xafiis la tagay dhib tahay in cv-ga lagugu soo celiyay dhib tahay hebel baa lagu soo celiyey ee shaqo in la raadsado qof wejigiisa la hortago loo soo diido shaksiyadda waa marka weli lunsan ani ahaan waxaa aaminsanahay boor shaksiyan inna loo dhiso nimanku wayna xaqiraan markay noo baahan yihiin wayna ammaanaan waa intaa markaa u baahanna waana xaqiran oo hadda dani shaqa doonta wuxuu dhahay maa iska guursata hadda jaamacadda ma dhamin maxaa kuu dhimay iska guurso meel iska deg wuxuu diidaya intaa boos cariiriska beri marka kuu baahan yahay wuxuu ku dhahay haweenkii dumarku ha soo baxaan iyo caruurta iyaga een, dowlad jacaylka iyo nidaamka iyo waxaa ku fiican marka maalintii kuu baahan yahay waa fiican tahay maalinta u imaatidna waxba kuma siinayaan marka hadda waa ogaanay sirtoodii markay noo imaadan waxaa dhana marka hore wuu shaqa waa noo diideene hadda idiima imaanayno markaa noo imaatiin keliya maa jaanis nagu helaysiin marka walaash waxaa jiro dhibaato badan shaksiyan waa u liidanaa een, gabdhahana taargetkaa ku yar ninku wuxuu dareemaya mas-uuliyad waxay oranaya maanta hadaaba cilmi barat wareer baa sameysanaysaa mar walba isagu waa mas-uul mas-uuliyadaasu diidaya inuu ku fashilmo waa haddii waxa lagu soo bar waa inaad mas-uul noqotaa hadii kale zero baa noqonaysaa iyadoo laakiin waxay iska aaminsantahay nin iska guursan doonto haddii hel waa tii iska yar mangaabo mogta oo markii hore oo waxbarashada target ka ahayn dad badan waxaa jira waxbarashada aan target ka ahayn oo waalidkood ku qasbeen la macaamilay asxaabtooda noqday saas keliya haddaa hadda weydiisid maxaa waxaa barata aa way dhahdiidna "Akhay, waa kasoo gudbi waaye marka iyadana taargetka naftigiisa kala duwan mid baa taargetkeedu yahay jaamiciyad iska noqo mid baa taargetkeedu yahay een, gabar oo shahaadooyin badan haysata iska noqo mid baa taargetkeedu yahay bal waxaa baratay wadankaaga waxa ugu qabo oo reerkaaga ku anfac oo adigu isku anfac oo reerkaa beri geli doontid wax kusoo kordhi marka inkamkan waa lagu kala waa fakerkaa lagu kala duwan yahay dhaqaalaha lagu kala duwan yahay ninba meel qofkii qoys oo saboole kasoo jeeda dantiisana ku baraarugsan shaqa niyadu waa uga taagan tahay qofkii raba inuu gacan ka xoroobo dadeed ninkaaga naftigiisu gacantiisu waa xanibaad gacan dadeed ka xoroobana wuxuu ku dadaalaya inuu shaqo helo noloshiisa maareysto marka taargetan waa lagu kala duwan yahay halkee rabnaa inaan gaarno ninba meel buu laacdinta gaarsiiyo intaa waa tahay maadaama shaksiyadda xaggeeda ah yaa mudan ayaa isleedahay marka loo eego goobaha tacliinta ma dhanka guryaha ma ee, ururada haweenka yaa mudan in markaas sare u qaada hablaha dhanka shakhsiyadooda ay hooseyso
goobaha waxbarashada kow waaye ururada oo haweenka in gabdhuhu ay ku daydaan gabdha moodal ah waayo fashion moodalka waa ku dayanaa sax marka gabdha moodal oo nolosha guula ka gaaray oo waxyaabo badan soo bandhigay oo ku guuleystay weliba badanaa waxaa lagu dhaliilaa gabdhaha wax bartay ee, family problemka badan iyagoo ka wajahaa marka gabdha familigoogina dhistay oo nolosha gurigana dhistay waxbarashadiina guul ka gaaray qofkaas kul waa model laakiin qof waxbarasho keligiis guul ka gaaray oo oo family problemna uu haysto model ma noqon karo marka waxaa la doonaya qof oo karti leh teeda kale adoo dumar ah haddaad tiraa waxaan barnay karti baa lagaa rabaa jildilaac ma jirto laba dhibaato oo badan inaa isku hanatid adaa lagaa rabaa inaa qarankaaga dhisatidna adaa lagaa rabaa inaa horumarka noloshaada samaysid adaa lagaa rabaa inaa qoyskaaga iyo ermaha qo- ee reerkaagana xelisisid adaa lagaa rabaa marka nin guurbaan dumtay cilaaq dalbay maalinta bug iyo qalin qaadatay noloshaada xalkeeda gacantaaday ku jirtaa haddaa burburinaysa iyo haddaa dhisaysid marka dhibku wuu iska ba- gabdhaha horta culeysku waa iska badan yahay culeyskaas wuxuu meel kasta inaada ku fashilmanin waa qof markasta u diyaarsan inuu dagaal galayo camal qofkuna hadduu ku baraarugsanayn oo qof adag u dhalanin ama haysanin wax kugu dhiirigeliya horta dhiirigelinta wax weyn ah adoo leecsan haddii lagu dhaho awood baa leedahay waa shaqaysan karta waxba kaama dhib aho energy waa qaadanaysaa laakiin dad kugu dhiirigeliya haddaa heshid hadda ururada haweenka oo kale gabdhaha hadday u sameeyan barnaamijyo dhiirigelina adigoo kale barnaamijkaaga aan hadda aa ku dhiirigelino gabdhaha guuleystay oo kale gabar kasta waxayd haminaysa inay gabadhaa gaarto marka waa ognaho dumarkuna waxay iska jecen xifaaltanka marka waxaa hubaa in meelahaas aan ku fiicannahay waa tahay ee, isla su-aashii hore ayaa weli ee, jawaabteeda waxaan ka sugaynaa wiila waxaa dhihi lahaa gabdhaha dhiirigelin waxaa waaye dhiirigelin waxaa wada inay helaan waaye macnaha ay kale in isdhiirigeliyaan noqonay yani haddii qofka ku tirsanayeen ee waxbarashada kale dhiirigelin ay ka helayn oo kale oo hadda gabar hadday noqoto kaabagalaasa ahay hadday dhahdo kale waxaa waaye waxaa waaye waa lala yaaba waxaa lahaa adi kaali naga fadhisaa lahaa inkaa hesha ee marka waxaa waaye meesta ka bilaaban gurigan xitaa way ka bilaaban hadday dhahdo maanta waa baxaya meel aada mase shir aada oo kale mase meel shaqa aada naa gurigaad iska fadhi naaga hatee haa ku waaye haddaa jaacad soo dhimaysa wiilashoo kusoo wacayan waxay ku dhahayn ee adigaba iska guursatid xaa wax ka- maxaa ku falaysaa waa lagu shaqaynaye marka waxaa meelaha macnaha dhii oo macnaha ay gabdhaha hankooda ku jabaay meelahaasoo kale waay qof kasta waxaa qofkan asaga hankiisa dhista moogi hadda gabdhihii qof ay kudaysanayo hormuud ee malaha laakiin ayada inay taarget dheer yeelato naftaada hadaf dheer ka yeelatid markaasaa uga bixi karta caqabadaasoo kale anisaa dhiiraya yacni ku koobaana jaamacada dhimay guri iska fadhiyo kale ee yacni sheeg awalba jiko gabadha ay ku jirto waxna waa la bartaa waana la shaqaystaa taas ay ka go-onaatay gabar a- adag noqota ee gabar hadaf xidiga inuu sawirina la rabaa yacni waxay bartay inay ka- ka guulgaarta yacni in isdhihin wiilkana kaa aqoon badan ee maxaa isdhahay oo kaa mm, kaa cilmi badan inay isdhihin yacni ayadana ay dhahda cilmiga wiilka ku jiro asana uga barta adna waa baran kartaa soo asagana horumarka u gaarin adna waa u gaari kartaa sagaal biloodoo ku dhalateen wuxuu ku dheeriya ma laha yah taasi anigu bixi kartaa maadaama haddii ay bulshada ay dhiirigelin ku heleen inaa iyada qofka isdhiirigelisaa la rabaa yacni ee gabdho faceedoo kale ay macnaha ku daysatoo kale adduunyada kale gabdhaha hadda horumar gaar way jiraan kuwaasoo kana ku daysatidoo kale yaa ilaahi wuxuu dhaha qofka hanka sare wuu jecel yahay hadda adi meel dheer hiigsanaysa waa tagaysaa inaa hoos ku dhigtid ma fiicna yaa muslimka daciifka eh, muslimka macnaha oo han kale ilaa uu jeceliya marka waxaan dhihi lahaa marka gabdhaha in ay han sare se- ay samaystaan ay kow iska bilaabaan naftooda naftaada adi haddaa dhiirigelin yacni qof kuu dhiirigelinaysa malaha qofaa ku daysatana malaha waxaan dhihi kow adi naftaada ka bilaaw yaa ha wax saraha ku- wax- waa ilaahayna talada saara ee maxaa isleeyahay waxaad jeceshahayna waa helaysaa meesha adi haddaa dhahdi meesha gaara insha allah hadda waa gaaraya aan dhihi lahaa marka yaa mudan ayaa isleedahay marka marka iyada qofka shakhsiyadiisu isoo dhiirigeliyo ee, yaa mudan in markaa uu gabdhaha dhiirigelin u sameeyo ma hay-ad ma qolo gaar ah ma ururo ayaa isleedahay gabdhahin hadda wax bartoo kale inay meel furtaan oo kale yacni ee gabdhaha lagu tababaraayo gabdhaha inay isdhiirigeliyaan ay kaloo gabaaya gabdhaha daaweenka wax bartoo kale dad hadda nooga weynaa jira inkastoo gabdhaha waaga hore wax baran jira hadda waxbarasha hadda soo baran in anaga naftirka isdhiirigelina fiican gabdhahin naga yaro iskoolada dugsiyada dhigtaan jaamacada dhigtaan inaa dhiirigelina xitaa wuu- wax fiican waaye Na- gabdhaha hayadoo haystoo kale ayakan inay ha- arrimaha haweenka shaqeeyo kale sida ugaasa ugaasaadoo kale anaga waxaa ranaa gabdhaha inaa yacni u sameyn dhiirigelin u sameyn gabdhaha shaqeynoo kale gabdhaha shaqa la-aanta haysa waxaas dhan inaa dhiirigelin yacni gabdha in wax qabsan karta ee xitaa hadday shaqo meel xitaa ay ka weysa xitaa in hal abuur ay samaysan karta xitaa taasaa marka anaga ah, u karab taagana gabdhaha markas Eh, waa tahay aada baad umahadsantihiin eh, barnaamijkeena gabagabadiisa ayaan isla soo gaarnay sidee xal looga gaari karaa arrinkan oo ay gabdhaheena u noqon karaan kuwa ka dhex muuqda goobaha shaqo sida ay ugu siday ugu badan yihiin xagga tacliinta ee waxaan siinayaa ee, faa'iida
Een, waxaa xal looga gaari karaa ee, goobaha shaqada way kala gedisan yihiin bareefad iyo public waaye wixii bareefad oo shakhsiyaad ay leeyihiin een, laasim shakhsiyaadkaas wixii ay shuruudaha ay qorteen ayagaa yaqaanaan oo qaabkaasay shuruudihii ay- u- ay u- qofka shaqada ku helaysaa ama ha ahaato qofii ayagu yaqaanaan oo damaanad ka ah inay u keento ama ha ahaato inay ayaga markaas qoys ahaan isku qoys yihiin wixii ayaga markaas u qorano oo shuruud ahaan shirkadaas u qoran ama kambanigaas ee qofkaas shaqada uga helaysaa wixii publiga oo shaqooyinka dowladda ah shaqooyinka dowladda waxaa xal looga gaari karaa arrinkaas looga bixi karaa in si madax bannaan meel shaqada loo doonto oo shaqooyinka lagu soo bandhigo oo wasaaradaa jirto shaqadii shaqaalaha la leeyahay ee wasaaradaas shaqooyinka wasaaraduhu ay soo dhigaan meeshaas dadku imtixaano galo qofka soo guulaysato ay shaqaysato qofkii imtixaankaas ku harana uu iska haro waxyaabo lagu kala reebayo ay jiraan dadka dadka waxaa laga yaabaa inay isku fakaltayaal ka soo baxaan dad badan ayadoo meeshan wax yar looga baahaya dad badan ay cv keensadaan in dadka markaas wax lagu kala reebo qofkan hadda ka hor ma soo shaqaysay een, qoftan een, in lagu ee, shakhsiyadeeda waxyaabo shuruudo loo sameeyo oo dadki saas lagu kala reebo saasaan isleeyahay xal waa looga heli karaa shaqooyinka babliga ah kuwa bareefadkaana kolba shuruudihii meeshaas u degsan aa, loo maraya markasta kuwa babliga ahana adduunyada waxaa jiro shuruuc dadka shaqaalaha loo markii la rabo in shaqaalo la qaato loo maro oo qaab shaqaalaha loosoo xulo qaab shaqaalo loo shaqaalaysiiyo haddii nidaam saxa oo jiro oo system oo oo ama kan dastuurka wadanka u yaala ah oo shaqada iyo shaqaalaha ama een, hadda mid u dambeeyo labada kun iyo lixdii xilliga cabdulaahi yuusuf la qoray arkayo baydhabo agoosto lagu qoray si wanaagsan u qorayahay kaas xataa haddii lagu dabaqo shaqaaleyntiidna dadka dowladda u shaqeeya oo shaqaalaha rayidka wax badanaa suurtagala inay gabdhuhu shaqooyin helaan oo gabar iyo wiil maaha shuruudaha jiro lasoo maraayo qof kastoo shuruudahaas ku guuleystana shaqo u helaya laakiin inta wax hadda jiro oo aan ognahay ay jiraan wax isbedelaya ma jiraan Ee, waa tahay ee, ilhaan
waa barnaamij weyn aniga waxay ila tahay inay qeyb weyn ka geysato dowladda dowladdu iyadaa dadka ka mas-uul ah gabdhahana ay ra u samayso waayo la dhaho haddii oo shirkad shaqaale ay qaadanayso konton qof labaatan ka mid ah waa inay gabdho noqdaan soddonka kalena ay wiilo noqdaan waay markasta wiilashayga waxbarashada nooga badan marka inay noqdaan oo shuruudaha loo sameeyo in la dhaho shirkad kasta consultanty tala bixin gabdhaha musuqmaasuqa gabdhaha aad bay ugu fiican yihiin ka hortaga musuqmaasuqa marka in iyagana gabdho laga dhigo Ee, shuruudo badan shirkadaha lagu xiro marka liisanka la siinayo oo ganacsi wasaarada rugta ganacsiga oo kale liisanaday bixisaa oo ruqsada ganacsiga inay ku darto inay dhahdo waa in shirkadaada laga helaa ugu yaraan shan gabdhood lix gabdhood oo shaqaalo ka mid ah haddii aadan buuxinin shuruudaas ma shaqayn kartid taana waxaan u doorbidayaa dadka weli uma bisla inay gabdhaha wax siiyaan waxba uma bisla hadaa toban gabdhood tiinoo meelaha gagashiin waxbaa soo helaysin tii maskiinta hediyaa u maqan oo wax garanaysa laakiin magaalada aan geli karaynin aan dadka waxba weydiisan karaynin haddii ruqsadaasoo kale la helo oo la dhaho halkaas toban gabdhood labaatan gabdhood oo kale shirkada konton qof bay shaqaaleysiisanaysa labaatan ka mid ah waa gabdho dad badan oo gabdho badan baa ku dhiiranaya inay shirkadahan saas ugu tartamaan hadda laakiin waxay ogtahay gabadhii wax qoondaa oo u go-an ma haysato Eh, hadday tartanta xataa in wiilka laga siinaayo niyadiiba halkaa ku jirtan sidoo kale waxaa laga doonayaa gabdhaha in ay ku dadaalaan bulshada dhexdeeda waxqabadka bulsho gabdhihii waa la bartay Eh, dhibaatadii dhexdeeda lagu bartay inay horumar badan sameynayaan Een, qofka waxaa leeyahay qofka fiican oo kartida la gormaa la ogaadaa waqtigu dhibka jiro qofka dhibta ka soo baxa baa la ogaadaa inuu karti leeyahay marka gabdhihi waan waynoo qareen inaan wax u tarnay laakiin weli nooma abaal celinin waa halka faa'iisay waa sugayna abaalkaasna kamana helayno ilaa aan kaga qaadano afkeena oo aan ka ka dhacsano xaqeena waayo qof kasta oo mawaadina xaq buu ugu leeyahay inuu nabad ku noolaado inuu wadankiisa ka shaqaysto inuu caafimaadkiisa la idho- la ilaaliyo Een, soqad tusaale ahaan ninkasta wuxuu jecel yahay in ilmihiisa caafimaad qabaan gurigiisu nadiif yahay Een, eh, reerka dhaqaalihiisuna ay iska fiican yihiin marka uu shaqo la-aanta yahay inaad adigu u shaqayso wuu ku qanacsan yahay saacaday doonta ha ku ahaato waayo wuxuu inkamku kaa helayaa wuu ku qanacsan yahay laakiin markuu xoogaa ogyahay ma raba inaa waxba soo kordhisid taasna waxay ka dhigan tahay waqt adigu waqti alla waqtiga daruufta uma shaqadaad soo baxda waqtiga barwaaqada xoog ma lihid annagana waxaa dhahayna waqtiga duruufta waa soo dhaafna duruuf kale ilaahay nooma celiyo iyo dhib kaleeto waqtiganna waa waxaan rabnaa inaan qayb ka qaadano gabdhaha waxaa lagu dhiirigelinaa oo mar walba aniguna aan kula taliyaa in ay shaqsiyadooda dhisaan ee aaminaan wadankooda inay mawaadin soomaaliyeed tahay magaaladeedina ku nooshahay wax ka weyn oo ka rabto waa maxay kan kuu diidaya shaqadaysa waa mawaadin intaa leeda ku leeyahay wadanka ka badanna kuma leh adiguna productiga wadanka dhan ciyaalkoodaba soo saareysaaba adaaba warshada eba marka warshada in la ilaaliyo oo lagu dadaalana wax ka wanaagsanba ma laha xalka ugu dambeeya oo aan isleeyahay waxa waaye ururada bulshada inay aada gabdhaha ula shaqeeyaan ay u sameeyaan goobo oo ku habboon in gabdhaha lagu dhiirigeliyo oo fursadaha shaqo loo soo maro inta uu qaylin karta gabdhahana ay dadaal badan ku bixiyaan siay gabdho badan uga faa-iideysan lahayn jaaniska shaqo ma mahadsan tahay
aad baad mahadsan tahay ee wiilo xal waxaa lagu gaari karaa ishe maxaa lahaye shirkadaha kale ganacsi maxaa lahaye meelaha shirkadaha bareefadada ganacsiga oo kale iyo dowladda kale yacni in hadda meesha shirkada oo kale ay ka shaqeynaysa macnaha aday labaatan wiil meesha ka shaqeynaysa kale in toban gabdho laga aday mas shan gabdho laga dhigo kale yacni in qayb yacni gabdhaha lambar fiican ay ku yeeshaan oo kale wax fiican ah qabadaas waa looga bixi karaa ee dowladda oo kale ayadana wasaaradoo kale ee ina gabdhaha ayadana qayb ka mid ah wasaarada la geeyo meesha ay wiilasha ay kalod ka shaqeynayaan in gabdhaha ay wiilasha ay u sinaadaan shaqada taasna ayadan waxaa dhihi karaa waa looga bixi karaa caqabadaha ee maxaa kale looga bixi karaa inay gabdhaha ay kan hal abuur samaystaan oo kale isku tagaan oo kale ee kaambani samaystaan ee xirfadahana bartaan taasna caqabada waa looga bixi karaa ee maxaa la injoogyadoo kale ay kan haweenka shaqeeyaan oo kale inay gabdhaha tababar u sameeyaan yani ay xirfado ku abuuran lahaayeen taasna waa looga bixi karaa isdhihi lahaa aniga
maxaa ku daraysaa faisa
Een, aniga fikirka ah in gabdhaha wax loo qoondeeyo oo inta intaas ka shaqeey ma- fikirkaas ma qabo maxaa yeelay gabdhaha wiilasha iyo hadda xilligan la joogo waxbarashada ugama badna Een, imtixaan meel kastoo shaqa laga galayo c v hala iclaamiyo idaacadaha laga sheego meesha shaqaa ka banaan dadka noocaasa looga baahan yahay shuruudaha noocaasaa ku xiran qof kastoo rabo oo rabo inuu imtixaan gala ha yimaado imtixaanka markuu galo qofkii soo baasta haddii soddon gabdhood soo baastaan soddon gabdhood ga- shaqada la geeyo haddii toban wiil soo baasta tobanka wiil hag la geeyo haddii ay labaatan wiil soo baastaan gabdhuhu ayagu haraan ha haraan gabdhuhu way ka xifdigan way ugu fiican yihiin gabdhaha xagga oo shaqadana marka hala shaqeeyo la dhaho way ka fiican yihiin oo shaqada helaan laakiin dhib ka jiro caqabada keliya oo ku taagan waxaa waaye sidii shaqada lagu heli lahaa marka in wax loo qoondeeyaaba qalad maxaa wax loogu qo- shaqada qof lamaa jirto marka gabdhaha shan ay leeyihin leeyahin waaba qalad shan ay leeyihin lix ay leeyihin la dhaho shaqadan waa loo tartamaa qofkii nasiibkeeda kusoo baxo oo guulaysataa ka shaqaysa saas waay nidaamka dowliga adduunyada ka jiro laakiin shaqada leey qof iblaa intaanay leedahay four point five kileema waa marka kaas oo na wareeriye wax adiga fikir ahaan waay qaladkaas waa- waa- ma- ma aaminsani
waa tahay ee, f- waxay gacanta u taagan tahay ilhaan
taas aan kaa jaahil saaro bulshadiiba ah bulsho korayso adduunyadan waa adduunyo tallaabsatay oo ogolaatay in la- la helay sinaan iyo cadaalad waana waxa kaliya ugu tahriibeyno inaan helno sinaan iyo cadaalad wadankeena ka weynay marka maadaama aan socod barad nahay dadkeenuna aynu ku baraarugsanan gabar ma meel wax ka shaqeysa in wax loo dhiibo horta bal marka hore qoondadaan hella aniga ra'yigeyga ila tahay marka ka dambeysaan libaaxya noqonayna markaa wax noqono baa sharciga la bedeli kara waa wax la qoray waa laga dabategi kara laakiin bulshadiiba umaba bislaba inay gabdhaha kaalin ka siiyaan marka waxaan ka qabaa kii shaqaaleysiin lahaa kontonka wiil laba gabdhood in shuruudda liisanka loogu daro war labaatan uga dhig ra'yigeyga waa kaas
waa tahay ee, aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ee, faa'iiso ilhaan iyo sidoo kale wiile waan idinkaga mahadcelinayaa ee, sida quruxda badan ee aad barnaamijka ee nagala qayb gasheen waqtigiinana aad inoogu horteen
waa mahadsan tahay sidoo kale mahadsan tahay oo kaaga mahad celina adiga naftigaa waqtiga aad noogu bixisay inaad baraajka noogu qaybgelisid kowgaas ahaan waxaa ku leenahay soo dhawo
walaashay ahaan waa mahadsantahay maasha allah barnaamij aada u qiimo badan waayo oo loo baahnaa yacni in la qabto mar kasta ani waxaa dhihi lahay barnaamijyada saan oo kale ee haweenka ha loo qabtaa waxaa lasii badiyaa dhihi lahay ee barnaamijya dhiirigelinka idinkoo kale idaacadda ka shaqeysa inaad gabdhaha u qabatiin oo kale gabdhaha iskugu wacdiin marka waa ku faraxsanaa walaashay ahaan mahadsan
aad ayay u mahadsan yihiin faa'ise maxamed jeite ilhaan maxamed xasan iyo wiilo daahir xasan oo barnaamijka marti noogu ahaa inta ayaan kusoo afmeerayaa duhurnimadan intaan ku kulmi doono lixda maqribnimo ee caawa waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
haweenkeenu waa door waa halyeeya dacada haweenkeenu waa door waa halyeeya dacada markii ciidda hooyiyo hilooga baahdana markii ciidda hooyiyo hilooga baahnana waa hormoodka qudhahee runtii runtii laysku halayn karo markii ciidda hooyiyo hilooga baahnana markii ciidda hooyiyo ilooga baahnana waa hormoodka qudhahee runtii runtii laysku halayn karo ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliheen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliheen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliheen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliheen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalka midna kama hadhaano halgankiyo dadalkana midna kama hadhaano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano wa lafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano wa lafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan ayagoon had iyo jeer hawsha guriga